Wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland Mudane Bishaar Aadan Geedi ayaa deegaanada dhaca galbeedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose gaaray wafdiga wasiirka ayaa waxaa markaasi ka mid ah xildhibaano iyo saraakiil amni mas-uuliyiinta gaaray deegaanada dhaca galbeedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose ayuu ujeedkoodu ahaa kormeer iyo qiimeyn xaaladaha bulshada deegaanadaasi iyagoo kormeerkooda kusoo gabagabeeyey deegaanka Awqumbaale waxaana halkaas kusoo dhaweeyey odayaasha dhaqanka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ee deegaankaasi soo dhoweyn kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland mudane bishaar aadan geedi waxa uuna ka warbixiyey ujeedka kormeerkooda ay ku gaareen deegaanada dhaca galbeedka kismaayo maanta annagaa nimid idinka iyo dowladda dhexdiinna cid saddexaad ma soo geli karto ballantaas waa kala qaadanay annagana waxaad naga rabtaan wixii dowladnimo idinka maqan oo ay maanta ugu horrayso inay idiin timaado waa iskuulaa la fura madaraso waa idiin furan tahay ceel waa qodateen buundaad saarateen waa dadaasheen insha allah matoorka waa la saara wasaaradda biyaha farriintaas waa gaaraysaa waxaa soo haray wasaaradda waxbarashada farriintiina waa gaaraysaa wasaaradda caafimaadka wasaaradaha dowladnimada kaba farriintiina waa gaaraysaa maxaa laydinka rabaa marka raggiinna iyo haweenkiinna dowladda la shaqeeya meeshan amnigeeda waxaa sugi kara oo idinka idinla shaqayn kara kubay in meeshaan ku dhashay nin meel kale ku dhashay waxuu idinka keenaa ma laha run aan isu sheegno ma dad kor idinkaga yimaada idin dhisa waxaan idinkaa dhisateen amnigana idinkaa laydinka rabaa gabdhaha si hoose isi koraba ha u shaqeeyaano taliyaha aaggaan maanta ku qoran waa nala socdaa maanta abaqbambaalaan joognaa berri shimbirri aan tegaynaa berri ku xigta waxaan tegaynaa canjeel saasaan u soconnaa intaan ka baxayna ceel calaa gaaraynaa waxaa la gaaraa cabdidhoore ilaa kaamjaroona la tegaa inta ilaa beerxaana waxaa la tegaa degmareer laakiin idinka idinku xiran